فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuxa wareysada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobada insha allah caawa aan idinku haynana waxaa ka mid ah xarakada shabaabulmujaahidiin oo jawaasiis u kala shaqaynaysay maraykanka dowladda federaalka ah iyo kenya ku dishay magaalada bu'aale maqal ciwaankiisu yahay shirweynaha al-shabaab oo maskaxdeydii ku xiray shirarkii daraawiishta xarakada shabaab almujaahidiin oo sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ku dishay magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan jubbooyinka qaarkood oo ka aragti dhiibtay shirka xarakada shabaab almujaahidiin ay qabatay ee looga arrinsanayay jihaadka bariga afrika taliyaha militariga dowladda federaalka ah oo maanta qarax lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa oo la laayay xarakada shabaab almujaahidiin oo dagaal kula wareegtay deegaan hoostaga degmada dhoobley iyo dowro isugu jirtay diini iyo caafimaadda oo loo qabtay umulisooyinka ku dhaqan degmada saakow dowladda federaalka ahna waxa ay xirtay dugsiyada qur-aanka kariimka ah u diyaar garoob dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada oo faahfaahas فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيده waa hagaag taliyihii hore laanta suuqbacaad ee degmada yaakshid ee magaalada muqdisho oo la odhan jiray axmed gacmi ayaa xarakada shabaabulmujaahidiin waxay ku dishay isla degmadaas sidoo kale sarkaal kale oo gaashaanla dhexe ah oo la yidhahdo khaliif ayaa iskuday dil ka badbaaday magaalada muqdisho xarakada shabaabulmujaahidiin waayadan waxay aad ugu ugaarsanaysay saraakiisha iyo ciidamada dowladda federaalka ah xarakada shabaab almujaahidiin ayaa maanta waxa ay dishay lix jaajuus oo u shaqaynayay dowladda maraykanka dowladda federaalka iyo kenya fagaaro ku yaala magaalada bu'aale ayaa xukunkaasi lagu fuliyey mid ka mid a qudaadda xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxa uu akhriyey shaqooyinka ay jawaasiistu hayeen iyo xukunka lagu riday bismillaah alxamdulilaah maanta oy taariikhdu tahay toddobadii bishi sideedaad kun afar boqol afartan iyo kow waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysane cabdicasiis xasan heybe oo loo yaqaano bensol da'diisuna ay tahay lix iyo labaatan jir eedaysanaha waxaa lagu eedeeyey inuu horay u ridoobay kadibna ku biiray sirdoonka riddada ee la shaqeeya maraykanka waxaana loo xilsaaray inuu cadowga uga fuliyo walaayaadka dhexdooda howlgallo amni ah intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdicasiis xasan heybe bensol wuxuuna ku jawaabay sida tan waxaan isu dhiibay cadowga jooga baar dheere kadibna waxay ii gudbiyeen xamar muddo kadibna waxaan la kulmay madaxii sirdoonka riddada wuxuuna ii xil saaray inaan wilaayaadka ka bilaabo howlgallo amni ah oo ka dhan ah mujaahidiinta waana ka aqbalay wuxuu i dejiyey hoteel waxaana wilaayaadka ka diyaarsaday dad ila shaqeeya hadafkaygu wuxuu ahaa inaan saldhig ka samaysto baraawe waxyaabaha aan xoogga saarayay waxaa ka mid ahaa inaan afduub ka fuliyo wilaayada shabeellada hoose anigoo hawshaas diyaarinaya ayaa la isoo qabtay eedaysanaha labaad waa maxamed daa'uud guuliye oo loo yaqaano jey da'diisuna tahay jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynaayay sirdoonka murtadiinta ayna u soo xilsaareen inuu howlgal ka fuliyo bu'aale iyo aaggeeda intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed daa'uud guuliye oo loo yaqaano jey wuxuuna ku jawaabay sida tan waxaa isoo wacay nin ka tirsan biesta wuxuuna iga dalbaday inaan la shaqeeyo waana ka aqbalay kadib wuxuu igu xiray nin kale oo ka tirsan sirdoonka murtadiinta wuxuu i weydiiyey macluumaadka nin ka tirsan mujaahidiinta waana siiyey waxaana ku ballannay inaan kulanno oo uu isoo baro miinooyinka kadibna aan kaga howlgalo bu'aale iyo aaggeeda lacagna wuu i siiyey muddada aan la shaqaynayeyna waa labo ilaa saddex bilood iyaduu xaalku sidaa yahay iyaduu xaalku sidaa maraayo ayaa la isoo qabtay xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamaddu markay dhegaystay waxa lagu soo eedeeyey eedaysane maxamed daa'uud guuriye jey iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay dil xaduriddo ah eedaysanaha saddexaad waa eedaysane ismaaciil sheekh madxasan oo loo yaqaano macalin basbaas da'diisuna tahay kow iyo labaatan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqeeyo sirdoonka maraykanka uuna kala shaqaynayey sidii loo duqayn lahaa rag ka tirsan mujaahidiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane ismaaciil sheekh mad xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan aniga waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin aan isgaranaynay oo muqdisho jooga waana ka aqbalay kadibna wuxuu ii soo dhiibay saddex falaashyo iyo hal simikaar iyo laba moobeel tigno ah si loogu duqeeyo rag ka mid ah mujaahidiinta hal falaash aniga iyo nin kale ayaa waxaan ku xirnay mooto uu lahaa ibraahim diimow aniga ragga meesha joogay ayaan mashquulinayey ninka kale ayaa ku xidhay mootada sidaas ayaana lagu duqeeyey ibraahim diimow sidoo kale waxaan ka qayb qaatay insaal ka dhacay doon buraale waxaana magaalada dhexdeeda ku kulannay sarkaal bangaraaf ah iyo laba nin oo caddaan ah waxaana ku ballannay inaan shaqada sii wadno falaashyada kale iyo moobeellada iyo simikaaro aan sugaayey waxaan rabnay in lagu duqeeyo rag ka tirsan jabhadda iyo fursaanta anigoo shaqadaas ku howlan ayaa la isoo qabtay lacagta aan qaatay waa siddeetan doolar waxa kale ballanqaad ayay ahaayeen xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysane ismaaciil sheekh mad xasan iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxa ay ku xukuntay dil xaduriddo ah eedaysanaha afaraad waa xasan ibraahim maxamed oo loo yaqaano gidaame da'diisuna tahay jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqeeyo sirdoonka murtadiinta uuna kala shaqeeyey duqayn ka dhacday shabeellada hoose intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane xasan ibraahim maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan aniga waxaa shaqo jaasuusnimo ah ii soo bandhigay nin aan isgaranaynay waana ka aqbalay maalin maalmaha ka mid ah waxaan isla imaannay anigii iyo ninkii kontaroolka doomburaale waxaa joogay walaal mujaahidiinta ka mid ah waxaana meesha taallay mooto uu lahaa ibraahim diimow wuxuuna ii dhiibay ninkii falaash wuxuuna igu yidhi walaalkan anigaa kaa mashquulinaya ee mootada geli falaashka falaashkii ayaan ku xidhay mootada habeenkiina walaalka wuxuu galay safar isagoo maraya garowley iyo kuntuwaarey inta u dhaxaysa ayaana lagu duqeeyey wuxuuna ninkii i siiyey sagaashan iyo toddoba kun shilin soomaali ah iyo nus doolar ku jiray simikaar uu i siiyey waxaa kale oo la ii dhiibay telefoon tigno ah iyo falaash iyo laba simikaar hormuud oo ayagana la rabay in wax lagu duqeeyo kadibna waa la isoo qabtay xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxa lagu soo eedeeyey eedaysane xasan ibraahim maxamed iyo jawaabtiisa oo ahayd qiraal una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay dil xaduriddo ah eedaysanaha shanaad waa eedaysane xuseen macalin xasan maxamed oo loo yaqaano g b s da'diisuna tahay jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqeeyo sirdoonka murtadiinta ee la shaqeeya maraykanka uuna ka dambeeyey duqaymo ka kala dhacay meelo kala duwan iyo inuu u gudbiyey macluumaadka mujaahidiinta iyo dhaqdhaqaaqooda intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane xuseen macalin xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan maalin ayaa waxaa ila soo xidhiiray nin ka tirsan sirdoonka murtadiinta ee jubbaland wuxuuna ii soo bandhigay inaan la shaqeeyo waana ka aqbalay kadib wuxuu ii diray nambarrada rag gaar ah oo mujaahidiinta ka mid ah waxaana u gudbiyey nambaradoodii waxaa kale oo uu i weydiiyey guryo ay degan yihiin rag mujaahidiinta ka mid ah goobaha aan gudbiyey qaarkoodna waxaa ka dhacay duqayn sidoo kale waxaan u gudbiyey dhaqdhaqaaqa gaadiidka mujaahidiinta kadibna waa la iqabtay muddadii aan la shaqaynayay waa sanad iyo dhowr bilood xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysane xuseen macalin xasan maxamed iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay dil xaduridda ah eedaysanaha lixaad waa shucayb cabdirashiid ibraahim oo loo yaqaano dhegey da'diisuna tahay jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqeeyo sirdoonka kenya uuna kala shaqeeyey inuu u gudbiyo macluumaadka mujaahidiinta iyo dhaqdhaqaaqooda uuna ka dambeeyey duqaymo ka kala dhacay meelo kala duwan intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane shucayb cabdirashiid ibraahim wuxuuna ku jawaabay sida tan maalin ayaa waxaa ila soo xidhiiray nin ka tirsan sirdoonka kenya wuxuuna ii soo bandhigay inaan la shaqeeyo waana ka aqbalay kadib wuxuu ii diray inaan u soo gudbiyo xogta ciidamada mujaahidiinta iyo goobaha ay degan yihiin waana u gudbiyey waxaan ka qayb qaatay duqayn lala damacsanaa nin mujaahid ah ninkaasoo aan u geliyey mobile x ah geed hoostiisa oo uu ku hadli jiray duqayntaasna wuu ka badbaaday sidoo kale g b s iyo falaasho la ii soo dhiibay ayaan geliyey goobo mujaahidiintu ay degganaayeen waana la duqeeyey mujaahidiinta waxba kuma noqonin kadib waa la isoo qabtay muddada aan la shaqaynayay waxay ahayd laba sano xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamaddu markay dhagaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysane shucayb cabdirashiid ibraahim oo loo yaqaano dhegey iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay dil xaduridda ah dhammaan maraajicda loo cuskaday xukunadaas jawaasiista lagu dilaayo waxaa ka mid ah qowluhu sal اllahu alayh wasalam man badala diinahu faqtuluuhu akhrajahu lbukhaari wa abu daa'uud wtirmidi wاnisaa'i wibni maajah waaxmed qowluhu sal اllahu alayh wasalam laa yaxilu dami imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah waanii rasuulu اllah ila biixdaa aaaa annafsu biاnnafsi wاthayibu الzani wاlmaariqu min addiin attaariku liljamaca muttafaqu calayh sidaa ayuuna ku dhammaaday xukunkii insha allah tacaala lagu xukumay dadkaas murdadiinta ah allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a qudaadda xarakada shabaab almujaahidiin taliyaha milatariga dowladda federaalka ah ayaa maanta qarax waxaa lagula beegsaday duleedka degmada janaale odawaa yuusuf ayaa la sheegay in qaraxaasi uu ka badbaaday hase yeeshee gaari cabdibilaah oo ay saarnaayeen qaar ka mid a ilaaladiisa ayuu qaraxu haleelay askartii gaariga saarneed ayaa waxay noqdeen dhimasho iyo dhaawac qaraxani ayaa waxa uu argagax geliyey taliyaha iyo saraakiil kale oo la socotay dhowaan ciidamada maraykanka kuwa dowladda federaalka iyo kuwa uganda ayaa waxay qabsadeen magaalada janaale oo u dhow magaalada marka dhibaatooyin xoog leh ayay ciidamadu halkaasi ka geysteen waxaanay barakiciyeen qaar ka mid a bulshadii deegaanka iyaga oo dhibaatooyin ku haya kuwa weli degmada ku harsan ciidamada isbahaysanaya ee qabsaday janaale nabad kuma lidin tan iyo markii halkaasi ay soo cagadhigeen waxaanay la kulmeen weeraro iyo qaraxyo kala duwan iyo weliba madaafiic lagu garaacay xarumaha ay ka degan yihiin janaale qaar ka mid a askartii janaale qabsatay ayaa la laayey halka kuwo kalena la dhaawacay intii weeraradu ay socdeen waxaa xusid mudan markii janaal ay duulaanka ku soo ahaayeen in qarax nafurnimo oo ciidamada isbaysanay lala beegsaday uu sababay dhimasho iyo dhaawac fara badan oo soo gaaray ciidamada uganda iyo kuwa dowladda federaalka ah xarakada shabaab almujaahidiin ayaa dagaal waxay kula wareegtay deegaanka buqcadde oo hoostaga degmada dhobley ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland oo halkaasi ku sugnaa ayaa waxaa la xaqiijiyey in cagaha ay wax ka dayeen dowladda federaalka ayaa waxay xirtay dugsiyada qur-aanka kariimka ah war ka soo baxay dowladda federaalka waxay sheegtay in dugsiyada qur-aanka kariimku aanay sii furnaa karin waxa ay ku marmarsiyootay cudurka corona oo ay sheegtay in caalamka uu faraba-an ku hayo bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka ayaa arrintaani hadal haya waxaana loo arkaa in arrintoodu ay tahay oohinta orgeyka weyn oo ay ka soo horjeedaba barashada diinta islaamka maraykanka iyo reer galbeedka kale oo dowladda federaalka ah aas-aasay islamarkaasina ay ku xihan tahay ayaa waxay u arkaan dugsiyada qur-aanka kariimka ah il ay ka soo burqadaan dadka iyada cadowga ku ah iminkana waa maqaal ciwaankiisu yahay shirweynaha al-shabaab oo maskaxdayda ku xiray shirarkii daraawiishta maqaalkan waxaa qoray nin la yidhaahdo axmed nuur xareed kooshin waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan inkastoo shirweynaha al-shabaab ay wax ka qoreen dad badan oo mucaarad muxaafid iyo dhexdhexaadba isugu jira ayaan jeclaystay inaan dareenkayga ka dhiibta anigoo aan wakhti ku lumin dhinacyadii laga hadlay ama laga taxliiliyey ugu horreyn inta wax ka qortay shirkan muslim iyo gaalba waxay isku raaceen inuu ka duwanaa shirarka ay qabtaan dowladda federaalka soomaaliya iyo beesha caalamka waana midda keentay in markii aan daawaday sawirada ay xusuustayda ku xidhaan shirarkii daraawiishta daraawiishtu waxay ahaayeen dadkii uu hogaaminayey sayid maxamed cabdulla xasan lana dagaalamay gumaystihii ingiriiska talyaaniga iyo xabashida kuwaasoo uu xilligoodii badnaa dabadhilifku sidaba maanta ka muuqata soomaaliya mana jirin ciddaan iyaga ahayn oo ku dhiiran kartay inay si madax bannaan uga shiraan aayaha dadka muslimiinta ah al-shabaab waxay qarni kadib taagan yihiin halkii ay joogeen ciidankii daraawiishta iyagoo weliba kulansaday khibraddii ay ka dhaxleen awowayaashodaas iyo aqoonta maanta casriga ah shirkan wuxuu ku soo aaday xilli labadii sano ee lasoo dhaafay ee dowladda federaalka cod dheer ku sheegaysay in shabaabku bilaabeen inay dowladeeyaan ama hab dowladeed u dhaqmaan taasoo meesha ka saartay dicaayaad muddo dheer soo socotay oo lagu suurad xumaynayay culimmada markaad akhriso buugaagtii laga qoray halgankii daraawiish waxaad ogaanaysaa in shirka al-shabaab ay xaadireen qaybihii ummadda matali jiray ka hor madax bannaanideeda iyo xilliyadii halgankaba sawirada waxaa iiga muuqday odayaal garacasyo ah oo muuqaal ahaan wada dhalaalaya sunnaduna ka muuqato weliba arrinta sida gaarka ah ii soo jiidatay waxay ahayd in ka qaybgalayaasha oo dhammi ahaayeen kuwa garar leh oo shaarubada gaabsaday halka shirarka dowladda federaalka iyo beesha caalamka ay dadkooda dhan ka xiiran yihiin gararka shaarubaduna aad baaquli mooda madaxweynahaba ha ugu horreeye ee arrinta kale ee muhiimka ah ee aan laga hadlin igana yaabisay waxay tahay shirka oo ay ka qaybgaleen culimmo waaweyn oo intooda badan sideetameeyadii ka baxay jaamica alislaamiya sida aan xogta ku helay tanina waxay meesha ka saaraysaa hadalladii ay ku hadaaqaan kooxaha u kiraysan reer galbeedka ee shabaabka ku sheegay inay yihiin dad aan aqoon lahayn shirka al-shabaab ee looga arrinsaday aayaha muslimiinta bariga afrika ayaa waxaan ku tilmaami karayaa inuu ahaa mid ka turjumaya ummadda diin ahaan iyo dhaqan ahaan ceebna ma ahan in wiilku uu aabbihiisa isku ekaysiiyo ugu dambayntii al-shabaab waxaan leeyahay idinka iyo gumaystayaasha waxaad ka dhigan tihiin laba koox oo garoon ku wada jira oo kubad cayaaraya koox walbana ay haysato taageerayaasheeda sidaa darteed waxaad ku dadaashaan inaad u dhug lahaataan taageerayaashiinna dhanka kalena si aad ah isaga ilaalisaan inaad ku mashquushaan taageerayaasha kooxda kale oo isugu jiri kara nuuc walba wadaaddana ay ka mid yihiin ummad weliba aayaheeda inay garata iyadaa leh maqaalkan waxaa qoray axmed nuur xareed kooshin bulshada ku dhaqan jubbooyinka qaarkood ayaa aragtiyo waxay ka dhiibteen shirka xarakada shabaab almujaahidiin ay qabatay ee looga arrinsanayay jihaadka bariga afrika wariyaasheenna axmed xasan goodax iyo abuubakar ibraahim geedi ayaa ayaa bulshadaasi la kulmay waxa weeye adar waxaan u arkaa waa xubin weyn oo ku soo siyaaday jahaadka bariga afrika oo aad iyo aad dadka jahaadka ama taageer ama jecel ama ilaah jecel ama nabi diintooda jecel ama nebigooda jecel waxay arrin soo dhoweysay oo aad iyo aad boorka uga jaftay in ay nudwo weyn ama jundo weyn oo bariga afrika joogta oo ilaahay kitaabkiisa u shaqaynaysaa inay jirto adduunyada bartay weeye aad iyo aad baadkiisa hambaliyaan leenahay hambaliyo ma garatay waxaan ku kordhinayaa hadda wax lagu kordhiyaba waa iska yar yihiin waa iyagaaba iyadaaba dhammaystiran laakiin waxaan ku darayaa ilaahay dankiisa oon ku kordhinayaa in la sii ballaariyo shirka noocaas oo kalea oo laga qaybgeliyo ummadda taageerada iyo jecel ilaadankiisa diinta islaamka in loo sii ballaariyo la soo celceliyo wakhti ay munaasib tahay oo macquul ay tahay in la soo celceliyo oo dadka aad looga qaybgeliyaan ilaadankiisa aad iyo aad aan ku darayaa waxaan ku darayaa mujaahidiinta oo dagaalamaya in ay labanlaabaan awooddooda ilaahay siiyey oo ay gaalada ay dilaan ayaan ku kordhinaya ma garata shirkan muxuu uga dhigan yahay ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan muslimiinta wuxuu uga dhigan yahay nolol weyn oo ilaadankiisa ilaahay xaggi ka timid oo ilaahay qudradiisa alla ka dhigay weeye waa meel u baahan in la cuskado qoftu hadday xoog yarayso ama ay dhiiqo ku jirto waxay meelay cuskatay doonaysaa xarig in la cuskado ilaa khiyaamaha mudan weeye oo ilaadankiisa ay ku kordhinayso inay jannaatu fardowsa galaan oo ay jannadii ilaadankiisa ilaahay barwaaqeeyey ee jannaatu fardowsa iyo jannooyinka hoos inay galaan ayay u kordhinaysaa hadday qabsadaan talada iyo go'aanada iyo ra'yiga ka soo baxay oo nooc walba leh oo xaragaadkii leh oo culummadii leh oo odayaashii leh oo bulshadii oo dhan ay u dhammaystiran tahay waxa weeye caalamkaoo dhan inuu ka qayb galo ayaa munaasib ku ah bulshooyinka guud ahaanyada islaamka ah khaas ahaan bariga afrika dadka jooga xarig ayaa loo laaladay ay cuskadaan oo ay jannada ku galaan adduunkana aakhirana filjanna adduunnana filnimca sidaas ayaan leeyahay adeer intaasaan ku korinaya nabadoon cali kusoo dhow idaacadda islaamiga alfurqaan بسم الله الرحمن الرحيم labadan habeen hadda hurdil hadda waa hurdi waay arrintaasaan ugu farxi kelihi leh maxaa yeelay waxaan filinaynin wax sugaynaba ma aha taas wax lala yaabo lala afriday gaal iyo muslim lala yaaban yahay oo ilaahay weynahay waaxidka ayna waafajiyey alla bariga ilaahay aqbalay bay kamid tahay taas aad baan ugu faraxsanahay shirkaas waxaan ku kordhin lahay horta ummaddii suubisay allah jasay ummaddii arrintaas intay qaban qaabisay suubisay ilaahay weynahay waahidka hadjasay marka u horaysa marka labaad waxaan ku kordhin lahaa in la ziyaadiyo waxaan idhi ummadan qabiil qabiil ha loola shiro qabiil qabiil markii loo shiro guud ahaan ha loola shiro meeshaas waxbaa ka soo bixi kara maxaa yidhi nabigeenu suuban allahuma salli wasalam caleyh qabiil qabiil ha shiro markuu la shiraataa iridii laga geli lahay meeshii ay ka dadka jiracsan nabiga raadin jiri tan hadda maanta taagan in ay taasaan raadinay tii aan raadinay hadduu ilaahay intuu soo adeejiyay ummaddu waafajiyey ilaahay baa mahaddaas iskale shukru ku leh marka taas wax qof gaalka horta waaba hama jaba isaga kaas kuma haysto saaka nin hamaraygal soo hadlaya waxaa siiyey shiinaha maalintiiba intii soo muslimaysa si cudurkan u dhay walala yaaba haligi marka arrintaas arrin lagu guulaystay waay ummadduna haddana waxaan u sii sheegi lahay aniga aan ku kordhin lahay fadhiga ha laga kaca shirka joogta ha laga dhigo deegaan deegaan degme degme in golo guurti la suubisadeedaba soconayso deegaanka marayso oo la wareego- la wareego oo dadka wax laga dhaadhiyo macnaha laga dhaadhici aad bay u fiican tahay arrintaasna arrin aan aad iyo aad boqolkiiba boqol aan ayidayno boqolkiiba boqol aan ku faraxsannahay boqolkiiba boqol is- qof kastoo islaamna isku faraxay waaye arrintaas hala ziyaadiyaan qabaa ani waa bilaahi towfiiq waa gartay marka shirkan ee, ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan muslimiinta caalamka shirkan ee, muxuu uga dhigan yahay waxaa isugu dhagan yahay qof kastoo muslim eh, adduunkuba ku nooloo nafta baaqa ay ku tahay waa shay ku faraxay waay gaalna hamagi- waa majabkiisi waay ummad islaamkana faraxiisi waay meel la joogo qof kastoo islaam ah xullu tawxiid oo alla dartiisna ay ka tahay tawxiidka meel kastoos jooga abuurhaas ku faraxay waay ummad badan oo shaki qabin shakigaa ka bixi doona ummad badan oo laba qalbileesh qalbigeeda waa soo hagaagi doonaa waxaana hergeli doona waxaana sida noqon doonaba lama lahen arrintaan ilaahay baa soo adeejiyey ummaddii adeejisayna ilaahay weynahay waaxidka adduunni aakharaba ha jasee aniga waxaan laakiin talo ku bixin lahaa joogta ha laga dhigo degma ha laga dhigo tuulo ha laga dhigo baadiya ha laga dhigo arrintaan aan loo socdo ha loo lugeeyo guddi ha loo saaraan qabaa ani waa bilahi towfiiq aad iyo aad baan shirka usoo dhaweynayaa shirkaas waa shir een, aad iyo aad u fiican buu ahaa shirkii wuxuu ahaa een, wadatashiga jihaad jihaadka bariga africa ayuu ahaa Ee, shirka aad iyo aad baan ugu farxanay aad iyo aad aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa Een, ilaahay baa subxaanahu watacaala kitaabkiisa ku yidhi wa amruhum shuuraa baynahum ilaahay baa na- na amray een, arrinkaa isaga ah Een, waxaa kale oo nu sheegaya kuwa markaas ictisaamka loo yaqaano ee, nimankaas oo diidan jihaadka inuu lugiisa ku istaago nimankaa waxaan ku leeyahay siduu ilaahay subxaana watacaala ku yidhi qul muutuu bikaydikum ku dhinta cadhadiina ku dhinta ayaan leenahay dhammaant murtadiinta iyo gaaladaba dhammaantoodba Een, waxaa kaloo markaas aan sheegayaa aan ummadda u sheegayaa walaalayaal jihaadkan ama jihaadkan dowladdan islaamku lugaheedii ayay ku istaagtay Ee, lugaheedii bay ku istaagtay ba- jihaad sidaa loo yidhi jihaadka bariga africa insha allahu tacaala bariga africa o dhan way qabsan doontaa caalamka o dhan way tegi doontaa insha allahu tacaala aniguna saas saasaan usoo dhaweynaya aniga dareenkayga waxa weeye boqolkiiba boqol horta waxaan rabaa inaan marka koowaad runtii ilaahay u mahad celiyo maxaa yeelay wax badan dhegaheenna waxay maqli jireen een, shir looga tashanayo sidii lagu curyaamin lahaa ama lagu dhibaatayn lahaa dadka muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan haddaan xitaa nidhaahno bariga afrika iyo soomaaliya waa shirar badan oo lagu dhibaataynayo oo lagu lugoynayo oo la doonayo in khayraadkeeda lagu dhaco oo lagu kala dilo ayaan maqli jirnay oo la qabtay laakiin masaalixdii muslimiintii bariga afrika shir looga hadlayo runtii qof kasta oo muslim ah farxaddaas ama arrintaasi inuu farxad ku dareemayo oo uu soo dhoweynayo oo wax cajaa'ib leh ay tahay waxaan u malaynayaa inuu aaminsan yahay anigana dadka muslimiinta un baa la qabaayo aad iyo aad iyo aad ayaan ilaahay uga mahad celinayaa uma dadkii muslimiinta ahay qabanqaabiyey ee waxaanan u arkaa inuu yahay tallaabo horumar leh iyo hor u kac iyo tallaabo hore loo qaaday oo aad iyo aad u wanaagsan ayaan shakhsi ahaan u arkaa shirkaasi ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala uma walaalihii diyaariyey waana runtii arrin guul ah waana arrin lagu farxo waana arrin aad iyo aad muslimiintan u soo dhoweynayaan anigana muslimiin soo dhaweynsaan ka mid ahay kamana nixi doono ilaa uun qof aan muslimiinta ka mid ahayn ma ogi Ee, runtii anigu waxaan ku kordhin lahaa horta muslimiinta waxaan dhihi lahaa ee, si guuda ee, alxamdulilah horta ilaahay u shukriya maantayba haddii la qabtay oo laga wada hadlay dadkii indheergaradkii culimaaudiinkii muslimiinta hogaankoodii haddee maantay tinto isku yimaadeen ay yidhaahdeen horta maxaa dan iyo maslaxad noo ah waxaan dhihi lahaa horta ilaahay aan uga mahad celinno waxaana leeyahay raggii bilaabay barnaamijkaasi hore u socda wax wax fiican baad keenteen kudayasho mudan ilaahayna ha idin xifdiyo ilaahayna garabkiina ha galo muslimiintana waxaan dhihi lahaa si guuda arrintaasi ka qayb qaata soo dhoweeya wixii talada meesha ka soo baxday ku farxa maxaa yeelay waa wax lagu farxo maxaa yeelay waa wax wanaag iyo khayr muslimiinta usoo kordhinaya guud ahaan bariga afrika ee gaar ahaan ummadda soomaaliyeed runtii waana mid ku tusaya xarakadu hadda inay ka gudubtay maaragtay kooxa iska kooban iyo magaciisii ay ku tusayso inay u gudbeen nidaam dawli ah nidaam dawladeed oo caalami ah inay u gudubtay oo maxaa la dhihi jiray alxamdulilah runtii waxaana arrintaani ay daba joogtaay daba timid xilli gaaladii maaragtay annagana la goyn jirtay ayadii ay la go'an tahay oo dhibaatooyin isugu jiraan dhanka kalena ay ka cararayaan oy bilaabeen inay ka guuraan oy ka cararaan dhulalkii ay awal horeta xoogga ku yimaadeen sida afghanistan oo kale waad maqlayseen maalin dhaweeto muslimiintii afghanistan joogtay iyo guud ahaan jihaadkii jah- maaragtay muslimiintii mujaahidiintii qiyaadadoodii inay bayaanaad soo saareen cajaa'ib badan oo runtii wax lagu farxa ah kaas oo loogu diyaargaroobayo maaragtay sida loogu mus- loogu xukumi lahaa dhulkii ara- maaragtay quraasaan loogu xukumi lahaa shareecada ilaahay iyo dadkoodii laga codsanayo inay maaragtay sida ay u taageeri lahayn barnaamijka lagu tawjiihinayo kana kii unbuu ka dhigan yahay marka waxaan isleeyahay waa guri labada dhinacba ka dhismay oo madaxii inuu isaga yimaado un ay dhiman tahay madaxiisina wuuna isku yimid oo xiriir badan buuba horeyba u lahaayo way isgaarsiisnaayeene in maaragtay la xoogoobi doono oo bariga afrika iyo ardul quraasaan ardul shaam ilaa iyo maaragtay maqribul islaam inay isku xirmi doonaan ayaan filayaa insha allahu tacaala qolo walba oo muslimiin ana maalmaha waxay soo saaraysaa bayaanaad waxayna u soo saaraysa unbaa jira ilaa waxa weeye ninka hawsha ku dhex jiro wuu kaa xog ogaalsan yahay go-aankan iskama imaanine waxbuu ku yimid iyo ififaala muuqday saasa isleeyahay aniga ra'yi ahaan ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta muxuu uga dhigan yahay shirkan Ee, shirkaani wuxuu uga dhigan yahay horumar wuxuu uga dhigan yahay barwaaqo wuxuu uga dhigan yahay wanaag aan la soo koobi karin sababta waa maxay shirka waxaa looga hadlayaa masiirkii ummadda muslimiinta ee ku nooleed bariga afrika ummadda soomaaliyeedna waxay ka mid tahay ummadda muslimiinta ee bariga afrika ku nool ayay ka mid tahay marka wuxuu uga dhigan yahay inay so- horta ogaadaan marka koowaad dad muslimiina oo u taagan inay ayaka wanaagooda iyo khayrkooda ka shuureeyaan oo maaragtay ka ta- wada tashadaan oo ayagana xitaa ay taladii qayb ku leeyihiin oo sidii maaragtay wanaagga dhacay loo ilaahina loogaga mahad celin lahaa horeyna loogu sii wadi lahaa looga tashanayo wuxuu uga dhigan yahay marka guul kama dambays ah saan dhihi lahaa aniga guul weyn oo aanba ku tilmaami karo inay tahay kama dambays haddii kaleeto kama dambaystii lagu gaarahayo oo buundadii lagu gaari lahaa inuu yahay ayaan u arkaa maxaa yeelay waxaa laga tashanayaa baa layidhi masiirkii muslimiinta ku nool bariga africo soo ma jeedo muslimiintii bariga africa ku nooleed masiirkooda awal hore waxaa ka tashan- ka talin jiray oo aanu maqli jirno idaacadaha ka dhagaysan jiray cadowgooda maanta yaa ka tashanayo iyo kii oo dee nimanka tashanaya laftirka talada soo jeedinaya yihiin muslimiinta bariga afrika ka mid yihiin hogaankoodii oo muslimiina iyo mujaahidiintii wixii baa ka tashanayo odayaashii nabadoonadii culimaauddiin dadkii muslimiinta ahaa cid gooni loogu tiirin karaa male muslimiintii bariga afrika ayaa ka tashatay masiirkooda maxayna ka tashadeen masi- eh, maaragtay siday ku horumari lahaayeen si ay maaragtay eh, wixii ka dhinaanaan u dhammaystiri lahaayeen wixii maxaa la yidhaahdaayey ay ay higsanayeenna ay jidka ay u mari lahaayeen oo ugu wanaagsan ee ugu sahlan ay u mari lahaayeen ay isla tilmaamaan ani waxaan leeyahay muslimiintii bariga africa shir bay maaragtay eh, gaareen go'aan bay gaareen go'aankaasna waxaa gaaray muslimiintii bariga africa ma ahan soomaali loomana gaarin lagamana gaarin iyadaa gaartay muslimiintaasina ka mid yihiin anu saasun baan dhihi lahaa waxuu uga dhigan yahay wanaag iyo khayr iyo barwaaqo iyo nabad alxamdulilah ilaahay baa mahadsan subxaana wa tacaala maantayba hadday bariga africa masiirkiisii ka wada tashanayaan muslimiin magacayga waxaa la dhahaa aadan aldhahaa oo kusoo dhowahay idaacadda alfurqaan aad iyo aad jihaadka arrimaha looga hadlayay waana dhegaystay aad baan usoo dhowaynayaa maadaama ay aayihii dadka muslimiinta ee bariga afrika looga hadlayay aad baan usoo dhowaynayaa waxaan u arkaa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo ay tahay horumar ay gaareen xarakatu shabaab almujaahidiin khaasatan odayaasha nabadoonada iyo odayaasha madaxda ee xarakada shabaab almujaahidiin waxaan leeyahay in badan soo celceliya eena wada si ay ummadda masiirkeeda ay u gaarto shirkan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qabatay ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan muslimiinta muxuu uga dhigan yahay shirkan shirkan wuxuu dhigan yahay mid weyn oo een waxqabad leh taasoo ay tahay bariga afrika inay uu yahay midkii ugu weynaa ee loogu qabto ummadda muslimiinta ah taasoo ay u tahay faa'iido weyn ummadda muslimiinta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أولا إلى باكم بعد ذلك waxaan aad iyaad ugu faraxsanahay shirkii dhowaan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kusoo gagabaayeen gudaha soomaaliya shirkaasi oo magaciisa ahaa halganka ku socdo bariga afrika waa shir weyn oo looga tashanayey aayaha guud ahaan bariga afrika shirkaasi waa shir aad iyo aad si gaar ah ii soo jiitay ee shucuurtaydii maadaama shirkaasi magaciisu lahaa waa shir laga hadlayay aayaha bariga afrika guud ahaan maysan ahayn shir keliya shir soomaaliya taasna waxa ay muujinaysaa in waxyaabaha la filan karo mustaqbalka uu noqdo siraaca ku socdo maanta soomaaliya uusan ahayn siraac ku eg soomaaliya guud ahaan taasna insha allahu tacala waxay noo muuqanaysaa inay mujaahidiintu ay higsanayaan meel dheer ay fiirsanayaan ay leeyihiin qaayo weyn waxa waaye waxaa runtii aan isdhihi karaa boqolkii boqol aad baan u soo dhowaynayaa waan ku faraxsannahay shirkaasi oo meeshaas lagu qabtay oo soomaaliya oo haddana culummo fara badan iyo coqaashii iyo salaadiintii iyo guud ahaan wilaadkii iyo qiyaadada guud ahaan mujaahidiintu meeshaas ay isku imaadeen xadda iyagoo far iyagoo amni ah oo cidnaa ka baqaynin oo shirkaasna si amni ah uu ku soo gabgaboobay runtii waxaan isdhihi karaa waxa waaye maanta in badan wixii gaalada ay sheegi jireen ahaa baadiilkii oo idaacadaha in badan ay qaylin jireen oo ahaa in ay mujaahidiintu ay yihiin dad keligooda tashta oo aysan lahayn dad culummo ah oo haddana ay yihiin dad dhanyara oo maskaxdooda la qalday ayaan isdhihi karaa runtii markii dadka oo masaawirahaasi dadkii lagu baahiyey internetka guud ahaan ee markii aan daawanay masaawirihiis runtii waxaa ku muuqdo si fiican waxaa kuu muujinayaa in halganka ku socda soomaaliya uusan ahayn halgan waa mid ku eg soomaaliya guud ahaan oo lasdhihi karaa runtii waa dareen nin kasta oo muslimana wuxuu ka reebi karaa aan leeyahay shirkaasi dareen oo waxa waaye ummadeed maxaa yeelay in badan mujaahidiintu waxay dadka ay ku boorayaan ummadda inay diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala ay difaacaan oo ay ku soo qayb qaataan halganka guud ahaan ku socdo geeska afrika ee runtii anagana waxaan leenahay mar kale iyo mar labaad aad baan ugu faraxsanahay shucuurtaydii boqolkii boqol runtii lama soo kobi karo aad baan ugu farxay markaan arkay mujaahidiinta iyo intaasi oo dad ah oo meeshaas oo isku yimid oo culimo ah oo mas-uuliyin leh insha allahu tacaala waan soo dhoweynaynaa in mar kale mar labaad iyo mar saddexaad shiro noocaas oo kala qabto mujaahidiinta waan ku boorinayaa dhanka kale muhiimada muslimiinta uu leeyahay maxaa yeelay waa dareemi kartaan muhiimada muslimiinta wuxuu leeyahay maxaa yeelay muslimiintu waxay ku tashanayaan aayahoodii oo shir weyn oo waxaa la dhihi karaa muhiimad wuxuu u leeyahay aad iyo aad u weyn maxaa yeelay intaan dad ah waxaa laga laisku keenay waxaa laga rabay oo in dhammaantood waxay isweedarsanayaan afkaar iyo aaraha kala duwan afkaartaas iyo aarahaas kala duwan la aruuriyey waxaa ku soo baxayo wax aad iyo aad u macquul ah taas oo keeni karto inay gebi ahaanba oo wax badan geeska afrika ay kaga bedesho oo waxaa waaye xaaladaha iyo marxaladaha hadda waddanka uu marayo oo arkayno iyo guud ahaan geeska afrika muhiimad badan uu leeyahan leeyahay jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horey magacaaga ku bilow waxaad ka warantaa shirweynihii wadatashiga arrimaha jihaadka afrika ee mardhow qabatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidee u aragtaa wacalaykum asalaam waraxmatullah magacayga waa umar cabdiraxmaan waxaan u arkaa arrin wanaagsan oo ka xilligeeda hadda lagu soo aadiyo maasha allah marka waxaan leenahay shirarkaas oo kale in la badiyo weli laysu dhadhaweeyo maadaama shirkii ugu weynaayo oo maantana soo maray uu yahay aad iyo aadaan ugu faraxsanahay in badanaana sugayna ka waran muhiimadda uu leeyahay geeska afrika muhiimad aad iyo aad u weyn uu leeyahay maxaa yeele waa qof walba wixii ka qarsoonaabaa u caddaaday culummo meesha ka fadwatay qofkii diintan ka ridoobay iyo qofka diinta ku suganana noo kala caddeeyey ilaahay baana ku mahadsan allihii inoo caddeeyo inoo soo adeejiya ilaan awaamirta allah iskale kolley ilaah baa soo amray raggaas ilaahay baa kuu qalqaaliyay arrintaas alxamdulilah ilahay baa ku mahadsan allihii xaqii baadilka noo kala saaray adi ahaan maxaa si gaara kuu soo jiitay waxaa la soo saaray fadwo waxaa la soo saaray bayaan maxaa si gaara kuu soo jiitay wallaahi waxaa ii soo jiitay horta fadwada aad iyo aadaan ula dhacay waan ku qancay maxaa yeelay dad badan oo waxaa jira dhalanteed ay leeyihiin waxa dadaa jihaadka si ka aaminsan waxaan leeyahay dadkii waa loo cadeeyay aayada iyo axaadiista loo sheega ha ku qancaana allihii abuur ha ka baqaano aayadaha iyo axaadiista loo sheegana ha ku qancaano midda kale oo i soo jiidata waxay tahay waxaan maanta aan ku taamaynaa ma jiri jirin hadda kahor xijaabada iyo xaqilqiil ahaa salaadaha iyo sunooyinka iyo eh, howlahan mu'akidaadka ahoo iyo diinta la baranaya qaliilay ahayd haddana maanta alxamdulilah ilaahay mahadiis shirweynaha la qabtay oo waxaa loo qabtaa ilaahay dartiis iyo jihaadkan sida loo wadi lahaa waxaa loo qaban jiray waagi hore jihaadka sida loo baabi'in lahaa sidii loo lugoon lahaa islaamka sidii loo lugoon lahaa sidii diintooda looga zuulin lahaa sidii loo gaalayn lahaa baa dibadaha lagu qaban jiray shir intaan la eg in eh, dalka gudihiisa lagu qabto oo wilaayaadka dhexdiisa lagu qabto oo ummadda aayaheeda looga tashto oo diinteeda iyo dadkeeda iyo dalkeeda la tuso ilaahay mahadii waan dhihi lahaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waa cabdullaahi sheekh cali jaamac degan degmada saakow shirkaas bariga afrika oo jihaadka looga hadlaayo waa garab taaganahay maal iyo muruq iyo maskax inta waan u garab taagannahay gaaladan allaha jebiyo muslim kor allaha ka dhigo intii ka qaybgashana ilaahay cumrigooda ha dheereeyo kor allaha ka dhigo riyaa isagana waa ra'yi loo baahnaa koraa loo sii wadaan leh ka waran muhiimadda uu leeyahay dadka muslimiinta ee ku nool geeska afrika muslimiinta geeska afrika iyo meel badan oo islaamka uu ku nool yahay wuxuu leeyahay muhiimad fara badan oo xagga daafaca xagga nolosha xagga istimaacyada xagga mataqaanaa daafaca si walba ee wa- ahaata wa- yacni waxaa ku yacni aad iyo aad ayaan u faraxsannahay waa u garab taagannahay maskax iyo muruq iyo maal waa u garab taagannahay meel kastoo muslimka jooga waa lagu faraxsan yahay intaasaan dhahaya adi ahaan qof da'ah ayaa tahay meesha waxaa ka qayb galay odayaal dhaqan waxaa la soo saaray fadwo waxaa la soo saaray bayaan maxaa si gaara kuu soo jiitay waxaa si gaar usoo jeeda wax alla wixii go'aan lagu gaaray meeshaas oo ah, maaragtay madaxda sharafta leh muhiimadda ay soo saareen ayaa aad iyo aad usoo jeeda ugu horreyn magacaaga ku bilow magacay waa cabdi sheekh ibraahim xasan joogo degmada saakow shirka wadatashiga jihaadka bariga afrika aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay waa arrin aanan sugaynay oo hadda meel weyn nooga taallo markii loo fiiriyo sidii hore iyo sida maanta aan joogno wax isle iyo wax kale midna ma aha awal waxaaba dhibaata nagu ahaa in ninka shucuurta islaamka ay ka muuqato inuu meel walba uu rabo u maro maantana in xijaabkii la iskala tegey wax walba laga tegey ayaa hadda maanta waxaa la joogaa in bariga afrika oo dhan arrintiisii loo tashado go'aan iyo fadlan laga soo saaro ka waran muhiimadda uu leeyahay dadka muslimiinta ee ku dhaqan geeska afrika muhiimad aad iyo aad u weyn ayuu u leeyahay muhiimadda waxaa ka mid ah awal dad waxay ahaayeen cabiid ku jiro oo dhibaataysan hadda walaalahood hadday ka shacuuroodeen oo ay ka dhiidhiyeen oo ay dhibaatadoodii ninkii xagga wax lagu yeelab inta looga aarahayo xataa mar walbaba qudus iyo hataa dhibaatooyin badan la sameeyey oo layidhi qudus waa dhal dhal ay yuhuudda ee leedahay la yidhi muslimkii uu ka dhiidhinhayo oo uu ka jawaabahayo hadda maanta nin walba oo islaam ah oo meel walba uu joogo muhiimad weyn bay u leedahay shir umadaad waa shirkan muhaajiriin iyo ansaar oo dhan ka soo qayb gashay inta ka maqanna waa in taageersan oo sugayso go'aankaas iyo go'aan kale ka sii sarreeya ugu horreyn magacaaga ku bilow waxaad ka warantaa shucuurtaada ku aadan shirkii dhowaan ay qabatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga arrinsanaya aayaha jihaadka bariga afrika bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa layidhahdaa xareed xuseen waxaan shirkaas isaga shir aad muhiim u ah buu ahaa us- is- muslimiintana aad ee ma arkaysaa qayb libax ooga qaateen shirkaas isaga eh gaal waa tashaday annagana muslim haddaan nahay waan tashanay sidaas darteed waxaa shirkaas isaga eh waa shir aad ma arkaysaa ummadda islaamka eh wax ooga tarahay oo sidii horukac iyo jihaadka iyo qaabka uu hawsha u socoto oo dhan hor- horumar horumar laga sameeyey muslimiinta geeska afrika waxay awal qolada gaaladan waxay samaysay inay kala qaybiso qolo walba magac gooni u samaysa marka muslimiinta magac midaysan oo muslim eh, ayay ka samaysteen si ay ma arkaysa hawshaas wax oga qaban lahaayeen oo qolo walba ay ayagoo midaysan meel oga wada geli lahaayeen ka waran bal shucuurtaada ku aadan shirka wadatashiga aayaha jihaadka bariga afrika ee dhowaan qabatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayada aan ka faraxsana shirka magacay weyl dhahay faadimo maxamed eed iyada aan ka faraxsana guul wacan ilaahay hana deersiiyo gaalada allah noo jibiye guul aan rabnaa guul wacan allah na gaarsi muslimiinta muhiimada farxadaan leeyi inay macnaha ku guulaysana oo muslimiinta guul alla siiya oo gaalada alla noo jibiya oo saas yaa ka faraxsana aad iyo aad aan ka faraxsana asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horreyn magacaaga ku bilow bal ka waran shucuurtaada ku aadan shirka wadatashiga aayaha jihaadka bariga afrika ee dhowaan soo gebagabaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab aniga waxaa laydhahaa salme maxamed xuseen waxaa waaye habar yar khayr badan allah idin siiyo horta dhammaan muslimiinta meel walbay joogaan waan salaama gaar ahaan odayaasha urubdiimeedka jihaadka taageeraya madaxdanada culummadanada culum owdiinka dhammaantood waan salaamayaa waxaan leeyahay salaamta islaamkaan ila salaamay way ku mahadsan yihiin shirka ay qabteen islaamka ayuu tiir dhexaad u noqonayaa waan ku guulaysan doonaa taladooda maasha allah waxaan le aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa hagaag kuwaas waxay ahaan qaar ka mid a bulshada ku dhaqan walaayadda jubbooyinka oo u warramayey idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي doore isugu jirtay diini iyo caafimaad ayaa waxaa loo qabtay umulisooyinka ku dhaqan degmada saakow munaasabad gebagabo oo ahay dowladda ayaa la qabtay dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa sheekh fu'aad maxamed kalaf oo ka mid ah culimmada diinta islaamka waxaanu la dardaarmay umulisooyinka intaasi kadib waxaa goobta sidoo kale ka hadlay doctor xaniif cabdisheekh aadan oo ka mid ahaa dhakhaatiirtii bixinaysay dowladda caafimaadka kaasi wuxuu ahaa doctor xanifi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Ee, runtii dowladda hadda la qabto waxay ka mid tahay waajibaadka maktabka caafimaadka saaran oo ilaahay dartii subxaana wa tacaala loo gudanayo qolo walba shaqa ku aaday qoladeenaan shaqadan ugu aaday waa caafimaadka ummaddan waa mas-uuliyad aada u culus waa shaqo aada u dhib badan juhdi badan iyo dadaal badan iyadoo dhakhaatiirtan ugu yaryahay waktigan ugu yaryahay ayaa haddana waxaan qaadanay in maaragtay waktiga dhakhaatiirtan aan bixino juhdi badan aan ku bixino waxaan rabaa laba arrimood oo keliya inaan isxasuusino arrin waxay tahay in la dareemo mas-uuliyadda umulusooyinka saaran xagga caafimaadka marka la yidhaahdo in la dareemo mas-uuliyadda umulusooyinka saaran waa meelaha ugu khatarta badan leh oo cudurrada ay ka faafaan waa meelaha ugu khatarta badan leh ee naf bini aadan ay ku dhimato waa meelaha ugu khatarta badan leh ee sumcadda caafimaad ka dhaawacdo waxaasoo dhan hadda waa laydin sharxay wixii qadaa wixii keenay dowladda sababaa keentay sababta keentay waxaa weeye akhdaadii la arki waaye annagana mas-uuliyad baana saaran waxyaabihii dhakhaatiirta aan indhaheenna ku aragnay haddii hadda la sheego waa la yaabay waa la tacajubaya waxaa arkaysaa umuruso maaragtay gabar maanta oo dhan iska haysato mar ku fadhiisanayso mar inta ugu fadhiisanayso mar inta marka dab waxaa lagu keenaya gabadho biyihii ka dhammaadeen la keenaya waxaan aragnay umulusooyin baraadka aan u aragnay dhakhaatiirta qalliinka haweenka waa joogaan waxaana soo gaaray gabar la keenay la umulinayay si canugii loo soo qabtay midhiciradii lasoo qabtay dhakhtarka waa jooga qaliinka haweenka waa la fadhiyaa midhiciradaa lasoo qabtay madaxaa la raadayaa gacantaa la raadayaa lasoo qabtay waxaa markaan aragnay mas-uuliyaddana saarana aan dareenay akhdaadaas aan aragnay ayaa waxaan ugu kaliftay war waxaan ammaano idin saaran waaye berri qiyaamana idinkaa laidin weydiinaya bal horta dadka intaadan canaananana wax qabanina bal horta ummadda wax u sheega oo tawjiihiya oo bixiya taas waa midda keentay sababta meelaha cudurada ka faafaan ee ugu dan ugu halisan waa umulusooyinka way masaladaas waa ogtiin waa laydin sharxay maxaa leey dhiiggii toosa u taabanaysaan qofkii waxaa laga yaabaa gabar waxaa arkaysaa umulusadii ee soo qashay ee furan tahay laga yaabaa kaadidii hadhow inaad la celin karin dhici karto waxaasoo dhan waxaa ku habboon waxaadan aqoonin inaad iska wareejisan inaadan haysanin inaan biyaha ka dhammaanin in dhibaato kale aadan geynin inaadan rafaadinin ilaa kow iyo toban qaliinaa meeshaan ku samaynay kow iyo toban qaliina ku samaynay boqolkiiba sideed waxay ahayn akhdaa lasoo sameey bay ahayn akhdaa lasoo sameeyey umuluse gabar gacan gelisay oo madhiciradii soo jiiday meeshaa canug ka soo jiidi lahayd maxay ku tusinaysaa soo dhibaato ma kabacdina dhakhtarkaa loo keen waxaa le haye waa kana hadhow marka lasoo wareero ama lagu soo joogjoogsada ama lasoo gargaraac intee la geenaa isbitaalka gee isbitaalka gee lageeyaa laleeyahy imisaa dhimato meydo meeshaan carruur aan ka qaadnay oo haddii dariiqa saxa la qaadi lahaa ilaahay subxaana wa tacala laga yaab inuu badbaadin lahay marka sababta keentay sababtaas aqdaadaas in la saxo hadda waa la saxay dhakhaatiirta waa idin saxeen juhdi badan baa lagu bixiyey soo jeed badan baa lagu bixiyey duruus baa intaa la diyaarinayay waa loo dhabar adeegay hadda wixii ka bilowda waxaa laydinka rabaa waa layska xisaabtamaya hadda sheikha wuxuu yidhi gabdha yaraa joogaan hadda meeshaan gabdha yara kuma arkine maamooyin uliyaa jooge runta marka laysku sheege waxaweeyaan la ismujaamalaynine shiiqa sooda idin farayne taran sameeya taran sameeya oo dad kale sameeya meesha laga qaado cudurrada ugu badan oo mulsooyinka qalabkaa wax ku mulinaysaan ilaahay uga baqa subxaana wa tacaala habkaa wax u mulinaysaan ilaahay ka baqa naftiinaa halis geli karto qof jiran dhiiggiisa hadduu idin gaaro adinka halis geli kara maa inta qof kale intuusan gaarin halis idinku geli karto marka waxaan kula dardaarmaynaa wixii la bartay yaa soomaali waxay tiraa nin kuu diga maxaa la yidhi kuma digin sooma hadda kadaba waa xisaabtamaynaa anaa dhakhaatiir haddaan hadda ka bacdi waa xisaabtamaynaa diinteenna waxayna faraysaa nin aan dhakhtar ahayn ama aqoonin hadduu dhakhtar iska dhigo asaa guda hadda ka bacdi wixii khadaal arka waa la gudaa markaan markaa waa la xisaabtamaya waa idiin sheegnay waxaadan aqoonin iska soo gudbiya waxaana arkay saana arkay ee canugan waxa waaye waa qalloocay ma soo bixi kara allahay ka alle iga dheere dhakhtarka geed intee fuuda noo keena laakiin mar haddii xaaladda gacanta ka baxdo ya oo laga yaabo inay raximka dhamaay baaba'o ever noqdo oo laga yaabo gabadha inay suuragal noqoto inay mar damba dhalinba maxaa leeyahay raximka hadduu halaabo khalaas waa la tuuraya waa la bixinaya mar dambana wax ma dhalayso yaa sababay waxaa sababay qalab la sameeya sababay marka hadalka aad ku daahinin waa mahadsantihiin hadda ka bacdi anaga waa xisaabtamayna anaga waajib baana saaran qoorteen mas-uuliyad baa saaran ilaahay hortiisaan ammaanadaas u qaadnay hadda wixii ka dambeeya waajib waxaa noogu leedihin inaan wax idiin sheegno haddaan wax idiin sheegnay wixii ka dambeeya waa la xisaabtamayaa hada billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabada munaasabadda waxaa abaalmarino la siiyey qaar ka mid ah umulisooyinka umulisooyinka ayaa intaasi kadib waxay u warrameen wariyaheena maxamed cali aadan oo munaasabadda goobjoog ka ahaa aniga waxaan leedahay muumina cali maxamed cabdiraxmaan ee aan ku magac leedahay mooley garas mooley garas baa laydhahaa ayaamahan waxaan seminar loogu furay ee cusbitaalka isla markaasna waxyaabo badan oo anaga aan micnaha fikradeeda iyo oo aan lahayn baan ka faa'iidaysanay daktarka khayr allaha siiye faa'iidooyin badan baan ka faa'iidaysanay sidaa darteeda markan waxyaabo badan oo aan aanan fikirsanayn yaa micnaha maskaxda noogu shubay sidaa darteed inaan ku shaqaynaan rabnaa saas dowladda maxaad ku qaadateen waxyaabo badan oo micnaha oo uu ka mid ahaa dhiigbaxa oo saddex qaybood ah iyo ilmaha ya dadban iyo ilmaha dhalanayo waxyaabo badan micnaha uuna tusay waxyaabahaas badan oo dhanba aanan ka faa'iidaysanin haweeneyda umlasada ah maxaa looga baahan yahay aniga waxaa laiga baahan yahay waxyaabihii aan naagta umulas ee, oo ani- annaga ah markay ii imaadaan oo ani inaan ka umuliyo inaan ka umuliyo haddii ay laba afar maado shan maado way u imaan kartaa naagta marka hore marka ay ii imaato waan viisaarayna waan ogaanayaa xaaladdeeda aan ogaanaya ilma ultareed intuu furan yahay haddii uu furan yahay sagaal sentimitir waan ka umulinaa haddii uusan micnaha ee, laba sentimitir iyo meelahaas ama hal sentimitir ay furan tahay ay muddana ayla joogto siday u dhaqs badan waxaan usoo gudbinaa daktarka maxaad hadiyada oo hadda qaadata adiga aadiyaa la isiiyo oo waxaa la isiiyey xuduun xiraa la isiiyo golofisa la isiiyey kheyr allaha siiya waxaa la isiiyey micnaha ii sheeg adiga calalkoo mara oo naag ilmaha ku duubtaa la isiiyey waxaa kaloo la isiiyey bacdii aan ku xiranayay yaa la isiiyey oo dhiigga iskaga ilaalinay maktabka caafimaadka maxaad leedahay ilaahay kheyraa siiyo ilaahay kheyraa siiyo
anoo barwaaga isaageedan e dooro shan hamiin shan bir ka jari hosbitaalkan ka jari walaalahana ninka werin kuwalna nii bari faa'iido ka helni alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahayanka mahadnaagna yoona guul adhihisay ununa ununa ilaahay faa'iidinasay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin jazaa khayr umulusenanr umulusnimadii nadaafada iyo sii walan ilaaliyaan ilmihii godanaay kii toosanaay waxay ka noogna ilmaha isbitaalka usoo gudbinayna saasaa wax unanoo bari haddana galofis iyo maradii lagu lagu nugu gurinayn waxa idil sakiinadii waana nasay saasaa jirta intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhowax waraysyada oo qodobo kala duwan aydan ku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي